بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشركii toban iyo kowaad min kitaab almukhtasar الصaغيir أw اlmukhtasar الladiif fasl fii sunan الsalaati wuxuu faslu yahay salaada sunayaasheeda wa sunanuhaa salaada sunayaasheedu wa sunanuhaa haa oo salaadaa sunnayaasheedu kahiiratun waa mid tiro badan wey sunnayaal tiradii ka batay ayaa salaadu leedahay qeyb baa laakiin laga sheegaya assunan jamcu sunna sunna xagga luqada waxaa la yidhaahdaa dariiqada adariiqatu wa naxwuhaa sharcigana maa dalabaha sharcu sharcigu wuxuu dalbay weeye dalaban gayra jaazimin dalab oo aan go-aan ahayn sida waajibka oo kale jaazim aan ahayn dalab hayru jaazim ah xukunkeedu waxa weeye sunnada qofkii la yimaada waa laga ajarsiinayaa qofkii ka tagana la ciqaabi maayo sunnow ka tegi sunnada waxaa lagu magacaabaa bacdanna waa la dhahaa abcaad haddii laga tago sujuudu sahwi baa lagu kabaa hay-ana waa jidhaa hay-a haddii laga tago waxyaalaha hay-aadka ah sujuudu sahwi laguma kabo wa sunanuhaa kahiiratun weeye minhaa waxaa ka mida rafcul yadayni labada gacnood koruqaadkooda afar meelood baa gacnaha kor loo qaadaa labada gacnood oo kor loo qaado meelaha loo qaadona waa la sheegayaa xikmadda ku jidha gacnaha in kor loo qaado waxaa la yidhi al-ishaaratu ilaa darxi maa siwa allaahi tacaala waxaa la ishaarayaa tuurid la tuuray wixii ilaahay ka soo haray in la tuuray saa qofku markuu leeyahy wixii ka soo haray ilaahay inuu maarata iska tuuray iyo wa iqbaalu lmusalli qofka tukanaya inuu qaabiliyo bikuliyati dhammaantiis qaabilidiis calaa salaati inuu salaadiisa qaabilo howlo kale uusan salaada ku dhex wadin culimada qaar baa yidhi waxaa la ishaarayaa ilaa rafcilxijaabi bayna alcabdi waalmacbuud xijaabkii in meesha laga saaro kan addoonka iyo macbuudka allihii la caabudaya dhexdiisa ah ilaahay ba hortaagaya markaa qofki afar meelood baa gacnaha kor la qaadaayo cinda takbiirati alixraam takbiiratu lxiraam waa takbiirta lagu xirta salaada agteeda markaas waa waa meesha koowaad waxaa la rabaa marka gacno kor uqaadkaas si cilmiyeysan baa la rabaayo faraha gacnaha farahooda faraha meesha foodooda ah iyo dhagaha meeshoodaa sare inay isqaabilaan labada suul ee faraha suulashuna dhegta labadeeda meelood oo jilicsan inay qaabilsan yihiin labada kafna inay labadan garab qaabilsan yihiin labada kaf xagga calooshoodaana qiblada inay saa ugu jeedaan xoogaa yarna sidaas loo soo imaalo yar qalooc yar ay ku jiro labada gacnood inay faydan yihiin baa fiicanoo aysan wax ku jirin gacnuhu qofka u faydan yihiin gacnaha markuu kor u qaadayo iyo allahu akbarta bilowgeeda isku mar laga dhigayaa allahu akbar marka la dhameeyey iyo gacnaha soo dejintooduna waa isku mar gacna korusii qaadkan hadda qofku gacnaha korusii qaadaya buu yidhi qabla takbiiri saw aan allahu akbartiiba bilaabin waa khilaafu sunna sunnadii bay khilaafsan tahay middaas marka qofkii labadii gacnood sidaasoo kale marku kor u qaado labadaas suulna halkaa ku aadan yihiin faraha foodooda horena dhegta korkeeda ay ku aadan yihiin halkan dhabarkoodaa eh, labada kaf korkoodaana ku aadan yihiin labadaa garab calaacalahooduna ku aadan yihiin qiblada saasna wax yar in yaray ku jirdho soo imaal ah soo leexin yara markaasow takbiirtiibuu la xiriirinaya sidaa markuu sameeyo waa meesha koowaad oo gacnaha kor loo qaadayo xoogaa soo qalloocintaas rimligaa qaba laakiin ibnu xajar haytamigu ma qabo isagu haba la soo qalloocin mayuu leeyahy wa cinda rukuuci rukuucda agteedana gacnaha kor loo qaadaya rukuucda de waa meel kaa soo hoobanaysa rukuucda soo aadaysa iyadana gacnihii baa kor loo qaadaya allahu akbarta uu soo leeyahy wa cinda rafci ka toosid ama ka kor noqosho minhu min arukuuci rukuucda laga kor noqonayana gacnihii baa kor loo qaadayaa ayb qaabkii markuu salaada xiranayay uu sameynayay oo kale wey markuu qofku sujuudaya iyo gacnaha kor loo qaadi maayo sujuudaha dhexdooda koruqaadkaa ma leh wa cinda alqiyaami waa meesha afraad istaag agtiisa min atashahudi alwali ataxiyaadka hore marka laga kor noqonayana gacnaha kor loo qaaday qofku markuu istaagay ayuu gacnihii kor u qaadaya ayib afartaa meelood wey wa min sunanihaa salaada sunnayaasheeda buu ka mid ahaaday ducaau listiftaax ducada la yidhaahdo ducaau listiftaax furfurashada ducadeeda wey ducadaas waa sunna ina akridid laakiin la dhawaaqi mayse hoos u akhriso goormaa la akhrinayaa salaada takbiirat lxiraam markaa xiratay ka bacdi ducada adoo aan bilaabin hadduu qofku acuudu billaahidi bilaabo ducada booskeeda waa tegi tacawudka hadduu gaaraba walow sahwan halmaanba haw haw acuudu billaysto waxay kaloo ku tagtaas ducadaasi qofka masbuuqayo salaada qaar dhaafay hadduu fadhiisto salaadiioo loo fadhiyo yimid allahu akbar markuu yidhaahdo ducada akrin maayo wuu fadhiisanaya wuu fadhiistay ducada waa booskeeda waa tegi laakiin aamiin hadduu yidhaahdo intou xirtay imaamkii markuu faatixadii dhameeyey aamiin hadduu yidhaahdo ducadii wuu akhrisan karaa sida ugu cajabta badan oo ducada ducooyinka soo arooray ugu cajabta badanna waxaa weeyaan tan ugu fadliga badan wajahtu wajhiya liladii fadara asamaawaati waalarda xaniifa wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana min almuslimiin xadiidu muslim ayau ayay ku sugnaatay uma ducada intuu akhriyay ka bacdi atacawudu tacawud waxaa weeyaan acuudu bilaysi faatixadii buu rabaa inuu bilaabo qur-aan haddaa mar akhriyaysid tacawudka inaa la timaadid faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah min ashaydaani arajiim acuududaasna hoos buu u akhrisanaya bisinka hadduu bilaabo isagoo aan acuudu dhihin acuudu booskeeda waa tiga walow saawan halmaanba ha u akhriyo bisinka ducaau listiftaaxa iyo acuududu laba arrimood bay isku khilaafaan bes acuudu ragcad kasta inaa dhahdid waa sunna laakiin ducaa listiftaaxu waa marka hore aad salaada xirata keliya acuududa haddaad janaaso tukanaysa waa lagu ogolyahay laakiin ducaa listiftaax ducooyin inaad iska furfuratid looma baahna markaad janaaso tukanaysa deg deg weeye hawshmayd baa la aasayaa haddiiba la tukadaa la rabaa wayusanu waa la suneeyey tacawudkaas alla magangalkaas fii kulli ragcatin ragcad dhammaanteed ragcad kasta tacawudka waa la rabaa waluulaa ragcadda horaana aakadu sii adayg badan ragcadda hore baa ugu sii adayg badanoo iyadu salaaddu ay ka bilaabanayso khilaafna kuma jira iyada acuudadaas isticaadada macnaheed waxa weeye istijaara magangal wey yaa la magangelayaa ilaa dii manacatin cid wax mancinka dhah calaa jihati اlictisaami bih iyadoo laga magangelayo min makruuhin ilaahay baa la magangelayaa waxaa ugu fiican inuu yidhaahdo acuudu billaahi min الshayطaani الrajiim siiqadaasaa ugu cajo badan acuudu billaahi الsamiici اlcaliimina waa jidhaa laakiin tanah muwaafaqata lilafdi اlqur'aan fastacid billaahi min الshayطaani الrajiim taasaa lafdiga qur-aanka sii waafaqsan waxaa kaloo sunnayaasha salaada ka mid a wa qiraa'atu suuratin suurad akhrinteed suurad in la akhriyo ligayri lma'muumi baana loo suneeyey qofka ma'muumka ah geyrkiis ma'muumkii asaamici maqlayay qiraa'ata imaamihi imaamkiisa qiradiis bacda alfaatixati boon akhrisanayaa suuraddiis qofka ma'muuma oo imaamka qiradiisa maqlaya ciddaan ahayn baa suuradda loo suneeyey oo waa ciddee imaamku suuradda ha akhriyo qof keligiis tukanayana suuradda ha akhriso maamuumkii aan maqlayn qirada imaamka suuraddiisa ha akhriso haye laakiin maamuumka maqlaya qirada imaamka qirada imaamka ha dhegeyso faatixadaad waa akhrisanaysaa waxaa lagu leeyahay suurad faatixada ka dambaysa haddaa mar imaamka qiradiisa maqlaysid isa iyada dhegeyso salaadaaba tukanaysa cishaha faatixadaada waa akhrisatay imaamkiina suurad buu bilaabay adna suurad ha bilaabina qiraa'atulimaam dhegeyso maqribku waa la mid cishuhu waa la mid subuxu waa la mid masaladaasaa meesha kugu jirha xaggee lagu akhrinayaa suuraddan salaada subax labadeeda ragcadood waa lagu akhrisaa salaadaha faralka labada ragcadooda horhore duhurka casarka maqribka cishaha waa lagu akhriyaa xataa labada dambe waa ku akhrisan kardhaa haddii labadii hore aadan ku akhrin labadii hore a makansan weyday kuu suuroobi weyday duhurkii suuraddii faatixada dabadeeda ina akhridid imaamkaaba qiradiisu degdegaysa ama kuuma suuroobin kuwa dambe waa ku akhrisan kardhaa suuraddan ina akhrisatid iyo suurad qaarkeed ina akhridid ka war suuradda dhan ina akhrisatid baa ka fadli badan baa la yihi suurad barkeed inaad akhrido hadduu doono barka akhriyeysa suuradda haba ka dheeraado barkan aay aada akhriyeysa aayadahan waa aayado badan suuradduna waaba gaabanta suuraddaada akhri cinda ibni xajar rimligu wuxuu leeyahay haddii bacdigu dheer yahay bacdiga ha akhriyo qur-aan badan hadduu akhrinayo waljahru baa sunnaa in lala jahro kor loo qaado qirada fi subxi subaxa iyo waragcatayni wa fi ragcatayni labada ragcadood al-uulayeyni hore oo min almaqribi iyo walcishaay ah labada ragcadood hore ee maqribka iyo cishaha ah waxaa la mid ah labada ragcadoodoo jumcada labada ragcadoodoo ciidda labada ciidoodba roob doonta qoramay dayaxmadoobaadka dayaxmadoobaadka qirada kor loo qaadaya qoraxmadoobaadka waa salaad maalin hoos u akhriso taraawiixda sidoo kale qirada kor in loo qaado witriga ramadaanka qirada kor in loo qaado meelaha kalena waa la siraysanaya maamuunku isaga waxba kor u qaadi maayo looma sunnayn intaas jahrigaasaa loo suneeyey yaa loo suneeyey lirajuli ninka iyo welilmarati haweeneyda haweeney keligee tukanaysa ama dumar dhex joogta ama rag maxramkeeda ah kor bay u qaadi kardhaa qirada laakiin kor uqaadkaas ha ka hooseeyo kor uqaadka raggu kor u qaadaan in lam yaxdur haddousan xaadirin cindahaa gabadha agteeda rijaalun rag oo ajaanibo ajnabi ah rag ajnabi ah haddousan meesha joogin qirada kor bay u akhrin ka dha rag ajnabi hadday joogaan samada waa karaahiye fitna laga baqayaa markaas waxaa kaloo sunnaa wa wadculyumnaa gacanta midigta in la saaro calaa kuucil yusraa bidixda kuuceeda kala goyska kuuca labadeedao saa iskugu hayo oo saa isku dul saaray ha dhigo taxta sadrihi laabta hoosteeda laabtaas hoosteeda xuduntana ka saraysa laabtana ka hooseysa gacanta midigtaaba wuxuu ku qabanayaa gacanta bidixda meesha kala goyskeeda buu saa ugu qabanaya xudunta korkeeda ha dejiyo laabta hoosteeda wtakbiiraatu waa sunna takbiira takbiiraat اlintiqaalaat takbiiraadka salaada hogaaminayo allah akbarada ku dhex jira wey hayra takbiirati اlxraami atakbiiraat baa sunna oo hayra takbiirati اxraam xaa liyihiin takbiirat اlxraamka keyrkeed tii lagu galay salaada sunno maaha taas arkaantii ku jirdhaa midaas waa rugni iyadu takbiirtana waa la jiidayaa kuwan sunnaha ilaa rugnigaa ka tagtay ilaa rugnigaa gaaraysa laga gaarayo saa u sii jiid salaada meel ka mida si aysan ugu dhicin meel aamus soo galay salaada meel aamus ku jira maleh iska aamus meela maleh salaadu rukuuc baa ka tagtay marka allahu akbarta asee leedahay ilaa alooyaha qabsanaysa sii wad allahu akbarta sii jid waka samica allahu ta markaan kale sii wad meel aamus ku jira maaha walaan dikri la-aan ah sakataadka yar ee dhowrka meelooda mooyaane takbiirat lxraamka lama jeeda iyada deg deg ba waxa la rabaa in iyada haddiiba loo yiraahdo loo soo jaro waalqunuutu qunuudkiina waa sunne sunnayaashu ka mid yahay yaa qunuudaya imaamka ama qof keligii tukanaya ama qof maamuumo imaamka tiisa aan maqlayn imaamkii tiisi baanba la maqlaynba hadna maamuum baata dee adugu la dhawaaqi maysad waa iska qunuudi ka dhaa dhowrkaa ilbiriqsi ama imaam qunuudaya maba ahaba adoo aan kaba goosan oo la socda baa qunuudi ka dhah ayib intuu sujuudda usii socdaaba dhammaysan qunuudkaada waa dhowr kelima qunuudkii goormaa la qunuudaya qunuud baa sunnaha fi ictidaali haaniyati ragcadda labaad ictidaalkeeda oo mina subxi ah ragcaddaas ragcadda labaad ee subaxa ictidaalka marka lasoo tooso wey xadiid baa odhanaya anas baa wariyey radi allahu canhu maa zaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yaqnutu nebi moxamed kama zuulin inuu qunuudayo fi lfajri salaada subaxa xataa faaraqa dunyaa ilaa adduunyada ka tegey xadiidkaa waxaa wariyey rawaahu axmedu fi lmusnad mujaladka saddexaad walbayhaqiyu mujaladka labaad wasaxaxahu اlimaamu الnawowiyu fi اlmajmuuc majmuucan imaamu nawowi waa ku saxiix yeelay mujaladka saddexaad raqamkaas waxaa kaloo waxaa marka la qunuudayaa fi fi ictidaali ragcati haaniyati oo min asubxi iyo wa fii saa'iri اlmaktuubaati salaadaha la faral yeelay dhammaantood salaadaha kalena waa la qunuuday laakiin linaasilati baa loo qunuudaya dhibaato timid naasilo naasilo timid arrin soo degtaoo timid masaa'ib iyo dhibaatooyin hadday dhacaan waa la qunuudaya ilaahayna ka badbaasiyo oo nebigaaba bil qunuudaya calayhi salaatu wasalaam bacda rukuuc isagoo habaaraya calaa axyaa min alcarab jifiye dhanoo carbeed oo diinta ka hor yimid xadiidka bukhaari baa weri qunuudka kan u fadliga badan waa allahuma ahdinii fii man hadayt wacaafinii fii man caafayt watawallanii fii man tawallayt wabaarik lii fiima acdayt waqinii shara maa qadayt fainaka taqdii walaa yuqdaa calayk wainahu laa yadilu man waalayta walaa yacizu man caadayt tabaarakta rabbana watacaalayt falaka alxamdu calaa maa qadayt astaqfiruka waatuubu ilayk ayb rawaahu abu daawuud watirmidiy wanasayi wabnu maajaha wa axmed laakiin waxuusan ku darin walaa yacizu man caadayt iyo falaka alxamdu calaa maa qadayt astakfiruka waatuubu ilayk imaamu nawi baa yidhi hadduu kelimaadkaa ku darana walaa yacizu man caadayta iyo intaa ka dambaysa falaa ba'sa bihi bay yidhi dhib ma leh waqaala abu xaamid iyo rag kale waxay dhaheen haadihi ziyaada xasanatun qunuudku duco kasta iyo dikri kastoo kale akhrin ka dha ducooyin kale xataa waa ka dhigi ka dha waxaa kaloo qunuudku ku jiraa shan iyo tobanka dambe ee bisha ramadaan walaa yusanu fii baqiyati alcaam cala almuctamed sida muctamedka ah laakiin sanadka oo dhan iska sunno maaha qunuudku wayaquulu cinda arukuuci rukuucda agteeda wuxuu yidhaahdaa subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdih alaaan saddex jeer subxaana rabbiya alcadiimi alcadiim wabixamdih waxay markay soo degtay aayadda ah fasabix bismi rabbika alcadiim suurat lwaaqica wey baa nebi wuxuu yidhi ijcaluuha fii rukuucikum calayh salatu salaam hor rukuucdiina yeela marka rukuucda maxaan dhahaynaa subxaana rabbiy alcadiim markay soo degtay sabixisma rabbika alaclaa suurat laclaa bilowgeeda wuxuu yidhi ijcaluuha fii sujuudikum arsujuuda iyadana yeela sujuuda ha la yeelo maxaan dhahaynaa subxaana rabbiya alaclaa sujuuddii saasaan dhahaynaa ayib sidaas baa marka la samaynayaa tasbiixahaas waa muhiim ilaahay baa nasahayaa wey subxaana waxaa nasahan rabbiya rabbiga alcadiim wabixamdihi xaalan ku mar imaamka iyo maamuumka iyo munfaridka qofka keligiis tukanaya saddex saddex jeer ha akhriya subxaanadaas saddexda way ka badin karaa qof keligii tukanaya ama imaam dad kooban oo tiro koobana tujinaya oo raalli ka ah in la dheereeyo ilaa koob iyo toban bay gaarsiin karaan subxaana rabbiya alcadiim iyo subxana rabbiya alcalaa koob iyo toban yaysan ka badin wa fi sujuudi sujuuddana waxaa la suneeyey inuu qofkay tukanayaa yidhaahdo subxaana rabbiya alaclaa wabixamdih alaaan saddex inta u yarna waa hal mar adna alkamaal waa saddexdaas wa an yadaca inuu dejiyaa sunnaa markuu sujuudayo fi sujuudi sujuudda dhexdeeda rugbatayhi labada low uma yadayhi labada gacnood uma jabhatii wejigiisa iyo wa anfii sankiisa isku mar marka la sujuudayo nidaamkaasaa loola imaanaya inuu qofku wejiga ugu hormariyo ama gacnaha ma ah saanuu sujuud u aaday lowyaha dhigay gacnihiibuu dhigay wejigii iyo sankiiyo isla socdow dhigaya ayib dad haddii culays kale iyo cududaan rag kale lahoo haday san gacnaha cuskan iyo aan sujuudi gaarayn hadday timaado waa meesheeda culimada waxay dhaheen xikmadda ku jiro midna subxaana rabbiyal aclaa loo siiyey midna subxaana rabbiyal cadiim loo siiyey loogu kala gaar yeelay xikmaddaasi maxay ta sujuudda waxaa la yidhi ka fadli badan rukuucda alaclaa iyo alcadiimna waxaas sii xeel dheer alaclaa marka fa jucila alaclaa lilaclaa kiisa alaclaa ayaa la siiyey lilaclaa kii sarreeyey sujuuddaa sarraysa soo maha subxaana rabbiyal aclaana iyadaa lagu akrinaya labadaasaa la isi siiyey labada kalena waa la isi siiyey oo rukuucdii iyo subxaana rabbi alcadiimti wa an yaquula inuu yidhaahdaa sunnaa qofka tukanaya bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda rabbi ikfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warsuqnii wahdinii wacaafinii wacfu cannii ducadaasinu akriso oo xadiidu ibnu cabaas ayaa sheegay laakiin wacfu cannii kuma jirin markaas xadiidkaas abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah baa wariyey xaakimku mustadrag buu ku wariyey wasaxaxahu wawaafaqahu dahabiyu waxasanahu nawowiyu fi ladkaar ayb rabbi yaa rabbi ikfir lii idhaaf warxamnii inaxariiso wajburnii ikab warfacnii koryeel warsuqnii arsaaq wahdinii hanuuni wacaafini iyo caafimaadii oo wacfu canii iska kay cafi sidaasu odhanaya wa tusanu waxaa la sunneeyey jalsatu listiraaxa jalsada la yidhaahdo jalsatu listiraaxa waa sunni waxa weeyaan istiraaxada waa raaxaysiga jalsadiisa iyo fadhigiisa waa jalso yar waa fadhi yar oo xaggee dhacaa fil uulaa ragcadda hore iyo wathaalithati ragcadda saddexaad meel aan ahayn ma galo ragcadda hore sujuuddii labaad markaa ka soo toostay intaadan kicin ilbiriqsi inaa in yar hakatid istiraaxa la yidhahda jalsat listiraaxa kaasoo kacaya ragcadda hore way ku jidhaa ragcadda saddexaadna oo min hayri lmaqrib ku dar kama hari ka dheh aan maqribka ka reb maqribka iyada ma soo geliso ragcaddeeda saddexaade iyada atixiyaad baaba laga kacay jalse yar maxaa laga sheega atixiyaad dheeraaba la akhriyey ragcaddaas saddexaad sujuuddeeda labaad markaa ka soo toosto waa salaada cishaha casarka duhurka baa ragcaddii saddexaad markaa sujuudda labaad ka soo toosta qadar yar intaa hadda oo kale buu hakanayaa kaasoo kacaya jalsat listiraaxa ayaa la yidhaahdaa waxaa dhihi kadhaa waa fadhiga yaree sujuudda labaad ka dambeeyo aan atixiyaad meesha ku jirin atixiyaad meesha kuma jiro maqribka dee ragcaddiisa saddexaad atixiyaad baa meesha marka loo kacayay ku jiray ragcadda saddexaad markaaba tukato maqribka atixiyaadkii looga bixi lahaabaaba ku jiraba salaadaha ragcaddooda saddexaad aan weeyaan aysan atixiyaadka lahayn sujuudda labaad markaa ka soo toosto ayaa in yar siraaxo yar baa la yidhaahdo waa yaroo quruxa weeyaan salaaday loogu talagala in la daa'imo qofku bartana way fiicanta wa yusanu waxaa la suneeyey atashahudu اlأwalu atixiyaadka hore waa sunni walqucuudu fadhina waa sunni loho atixiyaadkaas u ahaaday fadhi baa lagu akrinaya wsalaatu cala اnabiyi nabigoo lagu saliyana waa suna sala اllah alay slm fiiha atixiyaadka hore atixiyaadka hore wey kan dambe waa qasabe iyo wa fi lqunuuti qunuudkana in nabiga lagu saliyo calayhi الsalaatu wasalaam waxyaalaha sunayaasha waxaa ka mid a aalka in lagu saliyo atixiyaadka dambe kan hore maaha kan dambe waliftiraashu waa sunna isgoglashu fii jamiici اljalasaati fadhiyaasha dhammaantood qofku inuu isgoglado iyo watawaruku waa sunna sin dhuldhigid sinta in dhulka la dhigo fi tashahud اlakhiiri atixiyaadka dambe aliftiraash waa maxay lugta bidix baa qofku dusheeda ku fadhiisanaya halkaas lugta bidix atixiyaadyada hore markuu atixiyaadka akhrinayo lugtaa bidixbu saa ugu fadhiisanaya intaa xagga saa ugu saaro dhanka midigta inta u saaro oo lugtaa bidix dhankeeda kore dhulkau dhigaya ayib lugtii bidixna saana u taaganta waa qaabka atixiyaadka loo fadhiisto iftiraash baa la yidhaha marka fadhi kasta oo aan salaamo naqsi ku jirin waa sidaas xataa markuu sujuudaha ka soo toosaya iyo saasuu ugu fadhiisanayaa lugta tawarug waa sin dhul dhigid sinta in dhulka la dhigo lugtoo dhan inta xagga loo saaro sintii dhulku gaaro atixiyaadka dambe waa fi tashahud اlakhiiri waa atixiyaadka dambe iyada lugtii laguma fadhiya sintii baa dhulka la dhigaya waa atixiyaad kasoo arabtid salaadda inaa kaga baxdid baa saas loogu fadhiisaayo sintaa dhulka la dhigaya waa la gartaan filaya wayusanu waxaa la suneeyey fiiha salaada dhexdeeda annadaru eegid ilaa mowdici sujuudihi sujuudiisa booskeeda inuu eego qofku markuu salaada tukanayo derbiyada iyo meelaha iyo socsocodka iyo waxa inuusan fiirsan wey meeshuu ku sujuudi doono buu saas u jeedaa hoos ha dhugto wey ilaa mowdici sujuudi waa fii jamiici salaati salaadoo dhan intuu ku jiro xataa janaaza hadduu tukanayo inuusan meelaha daawan ilaa janaaza sujuudna ma leh maca daalika meeshii sujuud ahaan lahayd xaggaa dhulkaa ha fiirsho waxaa la yidhi hadduu qofku kacbada joogo dee kacbada in la fiiriyo lafteeda waa ajar badan baa laga helaa oo waa sunni halkaana salaad buu tukanayaa hoos fiiri baa la yidhi maanta halkaanuu yimid kacbadii ma iyadou fiirin mise dhulka hoose u fiirinayaa kacbada fiirin maayo labadaba waa la sheegay laakiin sida muctamedkaa hoos ha fiiriyo khushuuc baa la rabaa meeshe wuxuusan hoos fiirinayn markuu dhahayo ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allahu markuu leeyahay markaas wuxuu fiirinahayaa fartaas musabixada la yidhaahdo oo towxiidka uu ku ishaarayo iyadoo fiirinaya ilaa salaadda uu ka baxayo ila llaahudaa markuu soo gaaray laga bilaabo ilaa salaadda laga baxayo qofkaasi waxdaaniyada ilaahay wuu ku ishaarayaa fartaas keligii ilaahay inuu yahy afkana waa ka yidhi inaan ilaah maaha ilaah kala jirin niyaddana waa ka aaminsan yahi saddexdaasoo wada socdo wey wlkhushuucu khushuuc baa la suneeyey salaada dhexdeeda khushuuc baa la rabaa ilaahay waa isaga yidhi qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun kuwa wey kuwa la ammaanay khushuucdu maxay ta horta waa xuduuru lqalbi qalbiga oo jooga iyo wa sukuunu ljawaari xubnaha oo xasiloon qalbiguna ha joogo xubnuhuna xasilooni ha hele qofkaan tukanayo xubnuhu dhaqdhaqaaqayaanoo hadba si dhahaya oo hadba meel gacanta u taagaya xubnihii baan xasiloonayn qalbigoo jooga iyo xubnuhu xasiloon baa la rabaa in laisla helo khushuucdi baa markaas kuu xasilays khushuucduna waa ruuxu salaati waa salaada naft meesha nafta kaga jidho wey naftii salaada ma maqasha qofkii bilaa khushuucdan iska tukanaya waa salaadaan naf ku jirin naftii baa ka maqan ma noola waa dhimat ruuxda salaada wey wa ahamuha tan ugu muhiimsan weeye khushuucdu walanaa qowlun ba yidhi waxaaba shaaficiyada dhexdeeda ay leeyihiin qowl dhahaya khushuucdu waa shardun lisaxati salaati salaada asixiddeeda khushuuc baa laga maarmaana haddaadan la imaan khushuuc salaaddii shardi baaba ka tagto qoladaas waaba adkeeyeen waxay leeyihin qofkaas muxuuba ilaahay ka hor istaagay hadduusan khushuuc la imaanay dee qofkaan la imaana markaas waxba ma jiraan laakiin muctamedku annahu sunnatun wey khushuucu waa sunni waxaa kaloo sunnaa watadabburu tadabburid iyo ta'amul fiirfiirin fi lqiraa'ati qirada markuu salaada akrinaayo tadabur iyo ta'amul ha la yimaado ijmaal si guud wey si guud laa tafsiilan erey kasta kuma tadaburi karo qofku des wixii kalow ka mashquulaya mashquul kalow gelaya hadduu erey kasta dibu si raace si guud waa inuu tadabur ula yimaado wa tadwiilu ragcati waxaa sunno ah wayusanu baa u wada qadaran wa tadwiilu ragcati ragcaddii dheeraynteedaa sunnaa ragcadda aluulaa hore maxaa laga dheeraynaya cala haaniyati ragcadda labaad ragcadda horea la dheeraynaya ragcadda labaadna way ka gaaban tahay middaas lanna qofku ragcadda hore nashaad badan buu hayaa iyada xoogaa qur-aanka ha badiyo ha akhriyo hadday soo aroodho meelo ragcadda labaad la dheeraynayo dee iyo wixii soo arooray baa la raacayaa oo maxaa ka mid a salaada jumcada ay soo aroodhay ha la akriyo ha la akhriyo sabixisma rabbika laclaa ragcadda hore ragcadda labaadna suurat lkhaashiya wahiya adwa suurat lkhaashiya ka dheer suuratu sabixisma rabbika laclaa ragcaddii dambeyna ku jidhaa khaashiya lagu akrinaya labada suuradood isku fiiriy saasuu leeyahy wadukhuuluhaa waa sunnaa salaada gelideeda lagu galo binashaadin nashaad firfircooni salaada in lagu galo cagajiid laguma galo salaada ilaahay wuxuu caayay kuwa munaafiqiinta ah waxaa lagu caayay inay yihiin kuwa wahsanaya waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala baa li wahsi bay ku aadayaan salaada in salaada lagu galo binashaadin iyo wa faraaqi qalbin qalbi faaruqa wixii shawaaqil oo dhan xataa diini arrimo kale iyo masaa'il iyo ka fakarkeed qalbiga ka saar salaada keliya qaabi qofku keliya wuxuu akhrinayo oo qiro iyo dikri iyo ducaah qalbigiisa ha siiyo waxaa waxaa kaloo sunnaa wa kahratu ducaai ducada badinteeda fi sujuudi sujuudda dhexdeeda in ducada la badiyo inta la sujuudsan yahay nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbih addoonku markuu alle ugu dhowaansho badan yahay wuxuu xasilaysaa walxalu wasaajid isagoo sujuudsan ee fa aghiru ducaa war ducada badiya markaas xadiidka imaamu muslim baa warinaya ducada waxaa ducaysan ka dhacdoo rukuucsan sujuudda laakiin baa sii fiican iyadaa qabuulka usii dhowaansho badan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab